suuqyaraha magaalada kismaayo gaar ahaan qeybaha lagu iibiyo dharka iyo kabaha ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan kaas oo ku aadan u diyaargarowga munaasabada ciidulfidriga suuqan oo markii hore maalintii shaqayn jiray ayaa hadda furan habeenkii ilaa xili dambe maadaama magaalada kulayl badan uu ka jiro hayna adag tahay in dadku iyagoo sooman ay suuqa soo aadaan taas beddelkeedna waxa ay dadku suuqa soo aadaan xilliyada hameenkii oo ay wax iibsadaan qaar ka mid a ganacsatada dharka iibiya iyo macaamiisha wax ka iibsada ayaa ka warbixiyey sida ay ugu diyaargaroobeen munaasabadda ciidulfidriga iyo isbeddelka jira iyagoona sheegay in ammaanka magaalada ka jiraha uu suurageliyey in xilliyada dambe ee hameenkii ay dadku ku ganacsadaan suuqyaraha magaalada kismaayo oo horey aan hameenkii u furnaan jirin ku nool magaalada kismaayo suuqu aad ayuu u fiican yahay waxaana keenaya in hameenkii la shaqeeyo waa horumarka iyo nabadgelyada marka bulshadu maadaama maalinka ciriiri iyo qorax badan ay jirto bulshadu waxay la qabsadeen inay hameenkii ay si wanaagsan u shaqaystaan ayagoo wax saxmada iyo wax kuleyla midna aan dareemaynin marka aad bay u socotaa horumarkuna u wanaagsan yahay waxaa ka mid a dharkaa ka mid a kabaha ka mid a diilakule waxaa ka mid a diilakule shoobinada kostamaatika waxyaalo badan baan iibinaa waxaan raashinka aan hameenkii waa la iibiyaa waxay noogu suurta gashay alxamdulilah ilahi weyne subxaana watacaala baa noo suurtageliyey gaar ahaan waxaa isbeddelku ka yimid waa dhinaca maamulka oo maaragtay si wanaagsan iyo kala dambaynta iyo ammaanku uu aad u sarreeyo sidaas unbay ku suurtagaleen wax walba marka insha allah waxaan rajaynaynaa inay noo sii socoto horumarka iyo ballaarinta iyo wanaagku uu sii socdo kala dambayntuna ay sii socoto marka qof walba waxaan rajaynayaa inuu meeshiisa uu si fiican horumarka u sii galo baaqayaa dadka xaafadaha jiifa oo maalinkii sabxadda iyo maaragtay kuleylka ka wahsanaya inay hameenkii yimaadaan ay waxgataan carruurta ay soo kaxaystaan magaaladu waa aad bay u shidan tahay hameenku waa shaqaynaysaa dadweyne waa shaqaysanaya dadkaas inay soo kacaan lacagtana noo keenaan maalinkiina kuleylka ay ka nastaan hameenkiina ay noo yimaadaan hameenkiina shaqeyno waxaas amniga oo amniga oo jubbaland aan keeno marka waxyaaba imi waxaa kamid ah dharka shaararka isku joogyaashan ayuu nooc dharkana kamid ah wallaahi markay ugu yartaa waxaa ka tagnaa lix saac toddoba saac waxaa ka tagnaa alxamdulilah aaday noogu fiican tahay tobankan dambe intii la galay ilaa xalay ilaa shala habeen hore maasha allah sixnadu way badan tahay suuqa toddoba saac sideed saac habeennimo hadda la xiraa nabadgelyo fiican haysanaa maasha allah weeyaan annagana waa soo dhaweynaa aad bayna nooga iibsadaan waxaa waa jawi deganayna ku iibsadaan habeen iyo maalinna habeenka inuu fiican yahan dareemsanahay habeenka wuxuu ku fiican yahay jawi degan waaye qoraxdana ma jirto cid ku qashqashaadi ma lahan waxaa waye qofka waa fariisiinaysaa laakiin maalinka bulshada iyo saxmaddaa zaa'id u badan laakiin habeenka jawi degan buu qofku adeeganaya magacayga waa sundus waxaa usoo gaaray inaan wax ka iibsado sanadkan sanadada hore way nooga duwan tahay iyadoo magaalada ee noo camirbatay oo suuqyada iyo shaqaynayaan maalinkii lama socon karo kuleel baana magaalada ka jiro habeenkii ganacsiga aada u kala socdaan magaalada sanadka hore iyo sanadkan isku mid maaha والله هذا مركان يعني حافظة كسب بحلامي عكت ساس عربو ذاك اسمعي إنه جوجنا أمليه صوبته أه إن مركان عرفت جناعسي سيد الله صوب حي سيد ذكر أوس عضان وحديك رهرمر وعنا لجاري goobaha kala duwan ee lagu iibiyo dharka caruurta dhalinyarada iyo haweenka ayaa laga dareemayaa mashquul aada u xoogan gaar ahaan xilliyada hameenkii